Kulankani ayaa ujeedkiisu ahaa sidii dhalinyarada wax baratay ee ku nool magaalada Jowhar ay u heli lahaayeen xirfado kala duwan si ay ugu shaqeystaan isla markaana ay kaga maareeyaan noloshooda iyo mid qoyskoodaba. Shaqo yaridii ka jirta dalka ayaa saameysay dhalinyarada Soomaaliyeed taasi oo sababtay saboolnimo, tahriibka dhalinyarada, iyo caqabado kale oo ay la kulmaan dhalinta. Aqoonyahanada ka hadlay kulankani ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in dhalinyarada ay helaan xirfado ay ku shaqeystaan si ay qayb uga noqdaan kobaca dhaqaalaha magaalada.
Inta xirfadaha dhalinyarada wax baratay ee Jowhar waxa ay muhiim u tahay kobcinta dhaqaalaha, yareynta shaqo la'aanta, iyo abuurista fursado shaqo oo dheeraadka ah. Dhalinyarada xirfadda leh waxa ay gacan ka geysan karaan horumarinta beeraha, ganacsiga, iyo adeegyada kale ee muhiimka u ah bulshada.
Markii horumar ay timaado horta siyaabo badanaa loo horumarin karaa. Qofka wax bartay haddana way ugu sii fududahayba in la hormariyo. Waxyaabaha la horumarinayo horta way tiro badan yihiin. Laakiin qofkan hadduu wax barto xirfadihiisa in lagu hormariyo aad iyo aad ayay u fudud yihiin. Qofkan wuxuu sameyn karaa in ganacsi oo kale uu sameeyo waa lagu horumarin karaa mase ganacsi in loo abuuro shaqo abuur in loo sameeyo waxaa la sameyn karaa cabitaano kale meel cabitaano in loo furo oo lagu horumariyo waa la sameyn karaa muxuu u ahay in sida qolo oo combyuutar oo kale qoloo kale combyuutar oo kale in loo sameeyo oo loo waxeeyo oo ku shaqeysa la laho waa lagu horumarin karaa marka siyaabaha lagu horumarin karo ma aha mid hal iyo laba lagu soo koobi kara ma aha in uu xirfad ahaan ugu shaqeysto qof oo wax yaqaano oo macnaha aqoon u leh barnaamijkaas oo garabka siiyo kaleeto hadduu fan u baahan yahay iyo hadduu u baahan yahay meel uu ku shaqeysto qofka dhalinyarada maadaama uu hadda wax soo bartay qof aaminaya ma laha waa inuu dad garab qabto oo dadka u sheego yidhaha ninkan waxaanu yaqaanaa oo saan waa yidhaha oo barnaamijka u bilaaba waa loo baahan yahay marka dadka dhalinyarada waxaa la rabaa inay macnaha ku xirnaadaan dadka waaweyn hore usoo shaqeeyo kaleeto oo magaalada caanka ah in ay macnaha barnaamijka ay rabaan inay ka dhadhacsiyaan kabacdi dadkaas ay wax la qabtaan saasay ku horumari karaan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin tirada ugu badan ee bulshada haddana ma helaan fursad ay ku soo bandhigaan xirfadahooda kala duwan.